kulankan lagu qabtay magaalada jowhar ayaa lagu shaacinayey siyaasadda waxbarashada gaarka ah ee deegaanada dowlad goboleedka hirshabelle waxaana si wadajir ah usoo qabanqaabiya wasaaradda waxbarashada federaalk iyo maamul goboleedka hirshabelle iyadoo ay ka qaybgaleen qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada jowhar ugu horeyn munaasabadda waxaa ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hidaa iyo tacliinta sare ee maamulka hirshabelle amiin mukhtaar axmed kaas oo ka warbixiyey marxaladihii uu soo maray barnaamijkani waxaad la socotaa maalmahan wasaaraddu waxay ku howlaneeday siyaasaddii qaybaheeda kala duwanaa waxaan hadda safarkii ugu dambeeyey aan ku qabannay degmada balcad waxaa ila socday agaasima muudey mar dhowna waxaa noo qorshaysan inaan tagno buulo burde warshiiq cadale beledweyne dhammaan degmooyinka waa tegi doonaa insha allahu annagoo uga faa'iidaysanayno in qof walba aan ugu tagno meesha uu joogo si aan u helno fikirkiisa qaaliga ah siyaasaddu ma ahan inay qof intay isku xirto qol ay kaligeed wax odorostee waxay tahay wax loo wada dhan yahay heshiis lagu wada yahay si aysan berritooda u imaanin anigu ma ogeynin iyo anigu ma ahaynin iyo wacsaan ma ahaynin marka maanta waxaan u fadhinaa siyaasaddii waxbarashada dugsiyada gaarka loo leeyahay dugsiyada gaarka loo leeyahay marka laleeyahay waxay tahay dugsiyada aan hoos imaanin maamulka dowladda oo dugsiyada ahliga ah siyaasaddeeduna waxay tahay in ay dowladdu iyo dugsiyada gaarka ah ay og yihiin qof walba doorka ay leedahay in la ogaado yaa dugsi naqan karo oo wax lagu baran karaa yaa wax bari karo arday gudoomiyaha ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe madiine cadow culow ayaa dhankeeda soo dhoweyn u muujisay mashruucan muhiimka u ah bulshada hirshabelle iyadoo wakhti kale tegay oon wax la heli karin aan meel inta abaabulno aan dad waxbari jirnay maanta annagoo dowladda soo gaarnay oo maanta wasaaraddii waxbarashada iyo iyoiyo wasaaraddii waxbarashada ay haystaan oo madax leenahay ilaahay baan ku mahadinaynaa mahaddaas allah iskale waana ku faraxsannaha barnaamijkan lagu midaynaayo meelaha waxbarashada iyo nadaanka la suubiyey walkamaan leenahay soo dhowaaday intay waxbarta macalimiinta sharafta leh ugu dambeyn wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee maamulka hirshabelle xildhibaan abuukar xasan abuukar ayaa dowladda soomaaliya ugu mahad celiya dadaalada ay ku bixinayso kobcinta garaadka ummadda soomaaliyeed runtii shirkan oo aadka u muhiimka ah oo ay noo keentay wasaaradda waxbarashada federaalka ee iyaguna fududay doonaan waxaa looga hadli doonaa sida ku qoran boorka faafinta siyaasadda waxbarashada gaarka loo leeyahay gaarka oo loo leeyahay waxa waaye kolley kulli wax gaar leeyaha ma jiraanoo waxbarashada waxay wada hoos tagaan wasaaradda waxbarashada oo hirshabeelle guud ahaanna waxaa la isugu tahay wasaaradda waxbarashada federaalka laakiin maadaama waddankeenna uu ku jiray muddo burbur iskuullada waxay ku bilowdeen maadaama dowladda jiri jirin waxay ku bilowdeen hab la yidhaahdo private ama gaara loo lahaa inaad idinku markaad noqon doontaan dadkii micnaha ka qayb qaato sidii loo hirgeli lahaa iskuullada inay nidaam lahaadaan waxay hirgelihayaan iyo waxaan lagu baahnayn inaad ogaataan marka waa shir aada u muhiima meesha annaga hadda wax naguma furmo kelmed waxaan u nimid inaan shirka furno aad iyo aad aa umahadsan tihiin waxaan umahad celinayaa wasaaradda waxbarashada federaalka oo markasta fadhigana noogu timaado wixii aqoona aan rabna noo keento aad iyo aad umahadsan yihiin ayagana waxaan leeyahay waa ku ammaanan tihiin hawshaas soo dhowaada shirkina waa noo furan yahay ka qayb qaadasho fiican iyo hirshabelle oo lagu faafiyo siyaasadda waxbarashada gaarka loo leeyahay barnaamijkan ayaa lagu gol leeyahay sidii sharciyo midaysan loogu yeeli lahaa dugsiyada sida gaarka ah loo leeyahay ee ku yaala deegaanada maamulka hirshabelle